halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii wax baratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada beytel wuxuuna nebigu isagoo arrinkaasi ka hadlayaa uu leeyahay haddiise magaalo buun lagu dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu saas ku samayn wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada beytel ama samaariya intaasi looga jawaabayo fawaaxishada magaalada ka dhex socota markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad aayadda sagaalaad markaasoo nebigu uu lahaa warkan ka dhexnaadiya daaraha waaweyn ee ashdood ku yaal iyo daaraha waaweyn ee dalka masar ku dhex yaalba oo waxaad tidhaahdaan war waxaad ku soo shirtaan buuraha samaariya korkooda oo bal eega buuqa weyn oo halkaasi ku jira iyo dulmiga ku dhex jira haddaba markii nebigu waxyigan dadka uu u sheegayey ashdood waxay ahayd magaalo ay leeyihiin reer falastiin waxyiguna wuxuu quseeyaa reer falastiin iyo daaraha waaweyn ee ku yaalla dalka masar ilaah wuxuu nebiyadiisa u sheegay inay warka gaarsiiyaan ashdood iyo dhulka masar haddaba ilaah uu garanayay wixii halkaasi ka dhacayay mana ahayn wax uu jeclaysan karo wuxuuna iminka leeyahay oo waxaad tidhaahdaan war waxaad ku soo shirtaan buuraha samaariya korkooda oo bal eega buuqa weyn oo halkaasi ku jira iyo dulmiga ku dhex jira samaariya waxay ahayd magaalo madaxda boqortooyadii waqooyi waxayna magaaladu ka dhex dhisnayd buur dhaladeed laakiin waxaa jiray magaalooyin kale oo ku xeernaa iyada magaalooyinkaas iyada ku xeedhan ayaa laga ogaa wixii magaalada ka dhacayay iyo buuqeeda waxaa ka socday dood iyo buuq la doonayo in lagu xasuuqo masaakiinta haddaba haddii reer masar iyo reer falastiin ilaah uu eedeeyey miyaannu ilaah xitaa eedaynaynin israa'iil bal aynu eegno haddaba wixii lagu eedeeyey reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa waxaana ilaah uu leeyahay iminka sida ku qoran kitaabkii caamos cutubka saddexaad aayadda tobanaad waa baalka kun boqol afar iyo afartan ee axdigii hore oo leh sida tan waayo rabbigu wuxuu leeyahay kuwa daarahooda waaweyn ku soo urursadaa wixii xoog iyo tuugannimo lagu soo dhacay ma ay gartaan si ay wax quman u sameeyaan samaariya waxay aqalladeeda boqortooyada ka buuxsatay waxyaabo la soo xaday sababtaasi aawadeed ayaa waxaa ku soo degaya ciqaab haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaa aayadda kow iyo tobanaad waxaa rabbigu uu leeyahay sida tan haddaba sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay cadow baa dalka hareerayn doona oo isna xooggiinna wuu idinka qaadi doonaa oo daarihiinna waaweynna waa la wada dhici doonaa saaxiib maanta daarihii dhaadheeraa ee samaariya iyagoo dhan waa la wada burburiyey oo waxaa ka haray oo keliya burbur ciidda dhex galay haddaan horay idinku sii wadno oo aan akhrinno dhegaystayaal aayadda laba iyo tobanaad ee cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi caamos waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay sida arijirku afka libaaxa uga badbaadiyo laba lugood amase dheg go'eed saasoo kalea loo badbaadin doonaa dadka israa'iil ee samaariya deggan oo ku fadhiya sariirta rukunkeeda iyo gogasha barkimaheeda xariirta ah waxaa ilaah uu kala mid dhigaya reer samaariyaha soo hara markii ciqaabtu ay timaado dabadeed sida neef libaax la booday dabadeedna ari jirkii ka daba orday uu la dagaalamay libaaxii oo loogu tegay qaarka dambe ama hal dheg oo keliya haddaba sidaad arkaysaan ciqaabtii ilaah uu saaray iyaga waxay ahayd mid shadiid ah maxaa wacay waxay ahaayeen sida kuwa iftiinkii loo muujiyey dabadeedna ka leexday oo gudcurka doortay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan sayidka rabbiga ah oo ah ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay maqla oo ku markhaati fura reerka yacquub maalintaa aan dadka israa'iil xadgudubyadooda u ciqaabi doono ayaan weliba meelaha allabariga ee beytel baabi'in doonaa oo meelaha allabariga geesahooda ka taagan waa la wada jari doonaa oo dhulkay ku soo dhici doonaan marka ilaah uu leeyahay meelaha allabariga ee beytel ayaa ilaah uu ka hadlayaa halkii weeshii dahabka ahayd ee ay samaysteen loogu allabaryi jiray oo xoolaha loogu qali jiray waxaana rabbigu uu leeyahay oo meelaha allabariga geesahooda ka taagan waa la wada jari doonaa waxaa ilaah uu leeyahay asnaam caabudka oo dhan ayaan dhulkayga ka baabi'in doonaa weli waxaannu ku dhex jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay waan dumin doonaa guryaha qabowga iyo guryaha kulaylkaba oo guryaha foolmaroodiga ahuna way wada baabi'i doonaan oo daaraha waaweynuna way wada dhammaan doonaan waxaa buuraha dushooda macbud qurux badan balse weyn lagu caabudo ka dhisay boqoraddii la odhan jiray yisbeel iyo ninkeedii ahaa aaxaab oo iyagu mar xukumi jiray boqortooyada waqooyi waxay sida abbaarta ah halkaasi ka dhiseen aqallo laga sameeyey foolmaroodi markii haddaba ay dhex istaagaan daaqadaha daarahooda ayaa waxaa galbeed ka muuqanaya badda mediteraneanka marka maalintu ayaan duruur lahayn dhanka barina waxay ka arki karaan webiga jordan oo haddii ay dhanka waqooyi u jeestaanna waxay si toos ah u arkayaan ama u muuqanaya dooxada sdralion iyo buur xermoon oo meel shishe ka muuqanaysa dhanka koofureedna haddii ay u jeestaan waxaa u muuqanaya magaalada yeruusaalem miyaanay haddaba dhegaystow daartaasi ahayn daar cajiib ah daarihii ka dhisnaa ama laga sameeyey foolka maroodi dabcan waxaa bililiqaystay cadowgii soo weeraray dhulka balse iminka waxaa dhulkaasi ama aaggaasi ka socda baaritaan ay wadaan taariikh baarayaal caalami ah wuxuuse warku ku jiran yahay in ilaah uu soo kaamilay waxyiga nebiga wuxuu inoo sheegay in dhulka oo dhan laga baabi'in doono asnaam caabudka ka soconayay waxaa intaasi dhegaystayaal ku soo dhammaanaya meeriska cutubka saddexaad iyo faalladii gaabneed ee qusaysay in ilaah uu soo kaamilay waxyigiisii ahaa burburinta magaalada samaariya waxaana lagala mid dhigay sida neef libaax qaatay oo uu cunay laakiin adhi jirkii ka daba yimid goor dambe oo uu ka soo fujiyey oo keliya qaarkii dambe ama dhegihii waxaanan iminka si toos ah idinku bilaabaynaa haddaba cutubka afraad ee kitaabkii nebi caamos ka bilaabata cutubkan afraad ayaa waxaannu soo gelaynaa saddex cutub oo looga hadlayo israa'iil waana tobanka qabiil ee deggan waqooyiga dhulka israa'iil waxaa cutubka afaraadii laynagu xusuusinayaa in ilaah wakhtiyadii hore israa'iil uu u ciqaabay xumaanteedii cutubka shanaad ayaa iyana laynoogu sheegayaa wakhtiga mustaqbalka ah in israa'iil haddana loo ciqaabi doono xumaatooyinkeeda iyo eedaha ay gelayaan ugu dambayntii cutubka lixaad waxaannu ku arki doonnaa nebi caamos oo canaananaya dadkii noolaa wakhtigiisa oo wuxuu ku adkaynayaa inay xumaatooyinka la caadaystay oo ay ilaah kala hor imaanayaan ay ka waantoobaan marka ay sidan tahay faa'iidooyin nuxur leh ayaannu kala soo baxaynaa cutubkan afraad oo weli ahmiyad buu maanta u leeyahay dadka isla sidii uu ahmiyad iyo waxtarba ugu lahaa dadkii noolaa xilligii nebi caamos nebi caamos wuxuu isku dayayaa inuu dadka ilaah ku soo duwo wuxuuna isticmaalayaa hadallo canaan iyo dardaaranba isugu jira oo xoog leh haddaan markaasi idin bilowno meeriska cutubkan afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubkan afaraad aayaddiisa koowaad waa baalka kun boqol shan iyo afartan ee axdigii hore kitaabkiisa camoos waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan ereygan maqla kuwiinna ah sacaha baashaan oo buurta samaariya jooga oo masaakiinta dulma oo kuwa baahan cadaadiya oo sayidyadooda ku yidhaahda wax noo keena oo kaalaya aan cabne waxaa nebigu uu leeyahay kuwiinna ah sacaha baashaan baashaan waa dhul ama deegaan bari uga aadan webiga urdun oo u dhexeeya buuraha gilicaad oo dhanka koofureed ah iyo buur xermoon oo iyana dhanka waqooyi ah waxaa halkaasi degganaa saddexdii qabiil ee goostay inaanay ka gudbin webiga urdun oo dhulkaasina wuxuu qayb ka yahay boqortooyadii waqooyi oo ay xukumayeen reer efraayim wuxuu deegaankaasu ahaa dhul aad u wanaagsan oo barwaaqo sooran ah wuxuuna ku wanaagsanaa dhaqashada lo'da sacaha ama lo'da baashaan waxay ahayd mid xoog badan oo ka duwan lo'da kale oo ka waaweyn iyadoo ay ugu wacan tahay barrimada cagaaran bal aan su'aal idin weydiiye caamoos yuu ka hadlayaa iminka mufasiriinta qaarkood ayay la tahay marka uu leeyahay kuwiinna sacaha baashaan ah inuu la hadlayo dumarkii noolaa wakhtigiisii dumarkii xilligiisa waxay ahaayeen haween dhaqan oo barwaaqaysan oo dhar xirashadooduna ay sarrayso waxayna ahaayeen dumar soo jiidasho leh balse marka ay doonayaan inay hantidooda ku raaxaystaan oy xoolo urursadaan ayay ku tuman jireen xuquuqda qofka saboolka ah ee markaasi iyaga hoos joogay oo waxaaba nebigu uu leeyahay oo masaakiinta dulma oo kuwa baahan cadaadiya oo sayidyadooda ku yidhaahda wax noo keena oo kaalaya aan cabne waxaa qaran lagu ogaadaa inuu hanti leeyahay ama uu soo kobcayo sida dhaqaalaha dumarku uu yahay haddii ay dahab iyo qalinba xidhan yihiin dumarka oo welibana dhar xidhashadoodu ay sarrayso waxaa muuqanaya in qarankaasu dhaqaalihiisa uu kobcayo balse markii aad eegto sida soomaaliya ay iminka tahay hablihii sida ay doonayaan uma labisan karaan waxaana taas ugu wacan in waddanku uu xagga dhaqaalaha ka liito oo welibana aanay muuqan inuu kobcayo sannadaha soo socda inta haweenku ay liitaan markaa haddaan dooddii hore ee ahayd cidda nebi caamos uu ka hadlayo ku noqonno ayaan odhan karaa waa suuragal in nebigu uu la hadlayo dumarka balse aniga ma rumaysni inuu la hadlayo dumarka waxaan rumaysanahay in nebi caamos uu la hadlayo hoggaamiyaashii dalka su'aal baad isweydiin kartaa oo waxaad odhan kartaa war muxuu nebiga u leeyahay haddaba sicihii baashaan waxa ugu wacan taas in dadkii waagaasi ee uu la hadlayey ee madaxda ahaa ay ku jireen khaniisiin khaniisnimadu way jiri jirtay beri hore oo weliba qoomuluud sababtaasi ayaa loo rogay oo cadhadii ilaah ugu soo degtay waxaa dadka isaga darsamaya waxa munaasabka ah iyo waxa qalloocan marka haddii qaran uu gadaalgadaal u socdo waxaad ku garanaysaa sida bulshadiisu ay u soo dhowayso dhaqamada sharka leh sida isgalmaadka aan waafaqsanayn dastuurka iyo qaynuunnada suuban ee ilaah uu soo dejiyey waxaa fisqiga ku badnaa qowmiyaddii reer rooma waxaana loo malaynayaa ninkii la odhan jiray neero oo mar xukumi jiray embaradoriyaddii reer rooma inuu qaniis ahaa qudhiisa oo waxaa dadku ay u yaqiineen ama u garanayeen inuu ahaa boqor waalan wuxuu ahaa nin buubaal qaba oo waalida isaga haysana way ka duwaneed tan dadka kale waxay ahayd waali xukun jacayl ah wuxuu lahaa qol u gaar ah oo ku dhex yaalla xukuumadda oo wuxuu ahaa qol uu fawaaxishada iyo fisqiga ku samayn jiray marka waannu garanaynaa sidii boqortooyadaas weyn ay u soo dhacday welibana boqortooyo waliba ee fawaaxishada qaniisnimada aan is hortaagin waa loo yaabaa iyana inay soo dhacdo marka maadaama fawaaxishadu ay badan tahay oo fisqiga lagu hayo dhulkana uusan xadba lahayn ayaan hubaa in kuwiinna masiixiyiinta ah ay jeclaan lahaayeen in tabtii nebi caamos oo kale loola hadlo dadka maanta nool haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sayidka rabbiga ahu wuxuu ku dhaartay quduusnimadiisa isagoo leh bal eega waxaa imaan doona wakhti laydinkula tegi doono qabatooyin oo jillaabo baa lagu qabsan doonaa kuwiinna hadhay ilaah wuxuu iminka isticmaalayaa masaal oo wuxuu leeyahay sida kalluunka oo kale ayaan qabatooyin ama maqaalin afka laydinka gelinayaa oo laydinku soo jiidayaa mararka qaarkood ayaannu isku nidhaahnaa qofkaas iyo qofkaas waa la dabay waxaa qofka daba ama sirikhda loo dhigay ku soo rida dembiga haatanse ilaah wuxuu leeyahay kuwan reer samaariya ah waa sicihii baashaane waxaa loo soo qabqabanayaa in la ciqaabo awgeed waxaana laga soo bixinayaa dhulka oo waxaannu taariikhda ka akhrinaa in cadowgii reer banu israa'iil ay sanka silig uga xidheen oy soo jiideen iyagoo weliba raran ama culaysida waxaanay u sandullaynayeen reer ashuur iyo reer baabiloon oo iyagu ahaa kuwii labada dhinac ka soo weeraray reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay midkiin kastaaba meelaha jajaban buu ka soo dusi doonaa hortiisa oo waxaad isku tuuri doontaan harmoon waxaa ilaah uu leeyahay haddaan idin balballaariyo hadday idinla tahay in tujaarnimadiinna ay daaraha aad ku jirtaan aad ku baxsanaysaan waad khaldan tihiin haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan afaraad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadaha afar ilaa shan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan beytal kaalaya oo xadgudba gilgaal kaalaya oo xadgudubyo sii badiya oo subax walba allabaryadiinna keena oo marba saddexdii maalmood waxaad keentaan meel tobannaadyadiinna oo allabari mahadnaqid ah ka bixiya wixii la khamiiriyey oo waxaad ku dhawaaqdaan oo naadisaan qurbaanno ikhtiyaar loo keeno waayo saasaad jeceshihiin dadka israa'iilow ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay waxaan u malaynayaa inaad fahamteen luqadda nebiga uu ku hadlayo iyo siduu hadalka ugu sarbeebayo inay gartaan sida ilaah uu u arko aawgeed iyo waxa uu ka doonayo wuxuu ku leeyahay beytal kaalaya oo xadgudba gilgaal kaalaya oo xadgudubyo sii badiya gilgaal macno ahaan waxay noqonaysaa wareeg ama goobaabin waa halkii reer banu israa'iil ay soo caga dhigteen markii ay ka soo gudbeen webiga urdun waa xilligii uu horkacayay yeshuuca oo ahaa hoggaamiyihii ka dambeeyey addoonkii rabbiga ee nebi muuse ahaa reer banu israa'iilna way jeclaayeen goobtaas oo waxay ka dhigteen xaram ama meel quduus ah oo ay jecel yihiin wixii intaasi ka dambeeyey marka uu leeyahay gilgaal kaalaya oo xumaatooyinkiinna badiya ayaa taasu ay noqonaysaa hadal maldahan ama gedisan gadaalgadaal ayuu ula hadlayaa oo wuxuu leeyahay war dembiyada aad ku jirtaan iyo xumaatooyinka aad xaramyadii ilaah ku dhex samaynaysaan joojiya ninna meel xaram ah ama meel quduus ah xumaan lama yimaado oo ninna kiniisad dhexdeeda waxyaabo fawaaxisho leh la imaan maayo nebi caamos wuu conaananayaa oo si qaraar buu ula hadlayaa waxaa ka cadhaysiiyey dembiyada ay galayaan dadkiisa oo wuxuu ku lahaa war dembiyada ha laga soo noqdo waxaa weliba maalmaheenna xoog leh aflagaadada lagu hayo kuwa ilaah u adeega iyo goobaha dadka masiixiyiinta ah ay isugu yimaadaan shayddaanku xoogga ma saaro jameecooyinka furfuran oo rumaysadkoodu uusan xoogganayn wuxuu aad uga dhex shaqeeyaa jameeco waliba oo ilaah dartii isugu timid oo masiixa ammaanaysa wuxuu jecel yahay in jameecooyinkaas oo kale uu ka dhex shaqeeyo oo uu ka dhex dhaliyo balaayooyin iyo fadqalalle waxaana dantiisu ay tahay inuu hor joogsado wacdiga masiixa iyo howlihiisa ka soconaya meelo kala duwan oo dunida ah ha yeeshee maalmihii nebi caamos ayaa dadka isugu imaanayay muxaadaradiimeedyada ay u muuqdeen niman wada quduus ah waxaana caamoos uu leeyahay oo allabari mahadnaqid ah ka bixiya wixii la qamiiriyey haddaba kuwiinna garashada u leh kitaabka ayay la noqon kartaa in kibista la qamiiriyey aanay habboonayn in allabari ahaan loo keeno waayo waxay idinla tahay in ilaah uu mamnuucay in dadku ay cunaan maalinta loo dabaaldego ama la xusuusto ciidda kormaridda kibis la qamiiriyey balse haddii aad akhrisaan kitaabka laawiyiinta waxaad soo saaraysaan inay jirto wakhti ay tahay in dadku ay bixiyaan kibis la qamiiriyey saddex ciidood ayaanay reer banu israa'iil cunin waxyaabo la qamiiriyey waxaana ay kala yihiin ciidahaasi waa ciidda koowaade waa tan ay u yaqaanaan ciidda kormaridda tan labaadna waa tan loo yaqaano ciidda kibista aan qamiirka lahayn oo waa tan loo yaqaano ciidda waababka tan saddexaadina waa ciidda midhaha ugu horreeya saddexdaasi ciidood waxaa la mamnuucay in dadku ay isticmaalaan kibis la qamiiriyey inay allabariyada ku daraan ama iyaga qudhooduba ay cunaan balse waxaa jira ciid ay tahay in la bixiyo kibis qamiir leh oo dadkuna ay cuni karaan waana ciidda loo yaqaano ciiddii bentecost waxaana qurbaanka haruurka ee loo bixinayo ilaah lagu dari jiray khamiir waxaana qurbaankaasi laga samaynayaa bur wanaagsan sida ku qoran kitaabka laawiyiinta cutubka saddex iyo labaatanaad waxaa kaloo khamiirka loo isticmaalaa qurbaanada mahadnaqidda ah ee la bixiyo sida ku qoran kitaabka laawiyiinta oo ah kitaabkii saddexaad
saxow samawada haguudow siraadkii adduunkow subbana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin